darashadii maanta dhacday aad bay u fiicnayd deganaashu waa fiican yahay qaabka u socotana waa fiican yihiin musharaxiinta laftigooduna inay tartamaan aad bay u fiican tahay inay dareemaan inuu tartan yahay ilaahu way ahaataa wax yarba ah laakiin la raba in loogu gudbo mustaqbalka fog marka maanta waxaan u malaynayaa kolle inta hadda aan maaragtay ilaa gelinka hore inta hadda socotay inay noqotay wax maaragtay aad u qurux badanoo natiijooyin fiicanna ka soo baxeen waxaan ku garanaysaa mar allaa markii la kala badiyo natiijadu waxay ku imaanaysaa mar walba in muxuu ahaa markii musharaxa laga badiyo ka badiya inuu ka kale u hambalyanayo isla markiiba marka waxaad arkaysaa dad maaragtay diyaar u ah inay badiyaan iyo in laga badiyaba inay yihiin goormaad soo idlaynaysaan doorashadan aqalka hoose oo gobollada waqooyi waxaannu jecelnahay dardartii ay maanta ku bilaabato inaanay joogsan baan rabnaa inaanay berri iyo saadamba nala dhaafin baanu jecelnaa haddi alla yidhaaho waa iska wakhti baa jira wax walbaa jiri kara laakiin sidaan ugu jecellahay sida ugu dhaqsamaynu ku soo dhamaataan rabna inaan ku soo gebagabayna insha allah haddii alla yidhaaho buna qorshal waxaa weli xalkeeda la helin aqalkii sare gaar ahaan sool iyo sanaag waana sababta hakadku idiin saamaynayo madashu maxay idiin sheegeen madashu waxba nooma sheegin runtii shirar badan bay galeen runtii dhibaatada jirtaana waxaa weeyaan shirkii baa dheeraaday wakhtigooda baa dheeraaday ilaa shalay ilaa iyo daraato looma kala kicin marka wax xataa ka soo baxay oo magaranaysa hadda miidiaha loo sheegi karaana weli ma jiraan waa uun hala sugo natiijada ka soo baxda runtii waxaana filayaa natiijo lagu wada qanco inay ka soo baxi doonto insha allah marka ilaa madashu war keenta adigu wax tilaaba ma qaadi ma doontaa qaadi karno ma qaadi karno iyagaan ka warsuganaa madasha ah maxay ahayd meesha ugu sarraysay oo waxaanoo dhan maaragtay ay aakhirka markay adkaato iyo habsocodka iyo gunaanadkaba waxa iskale maxay ahayd madashaa iskale runtii haddana waa ku jiraan waana isku yimaadeen meel dib loogu noqdana malaha wakhti dambena ma jiro marka waa gunaanadka waxaan suganaa waxay markay wax soo idlayaan jadwalkiinni shan iyo tobanka bisha ku ku lamsanaa wuu idinka baaqday dabcan maysa suuragelin dhaarintay baarlamaanka goorma idiin qabsoomi doonta wallaahi dee waataynu ku jirno hadda waa dhex fadhinaa kulligan waxaynu jecelnahay wakhti kooban oo sannadka intaanu dhammaan inay waxa ay naga soo idlaadaan ayaa uun qorshaha nin walba jecel yahay uu yahay marka halka meesha ay xoogaaga ay ka adkaatay waxay noqotay marba hakad baa meel ka gelaya marba hakad baa gelaya marka wixii intii la odhan lahaa amar baan idhi waxa fiican turxaan bixin dadku isku yimaadaan madaxdu isku timaado maamul-goboleedu isku yimaadaan dowladdii federaalku ay meesha goobjoog ka ahaato markaa la ysku raaxo wax kulli raalli kada ka yihiin oo qofna aan lagu dulmayn marka dadku ilaa gobollada waqooyi laga helo kuraasteeda waxaad leedahay eh, in baarlamaan fadhiisanayo idinla maaha maya ma oranaya anugu ma kuma hadli karayo go'aanka ugu dambeeya madasha iskale ee waxaan ka hadlayaa habsocodka ay wax u socdaan in ay maxay ahayd tii aqalka hoose ee tiro badan ay dhiman tahay marka dee dhowr jeer waa lagu dhawaaqay in maaragtay wixii la wadayo marka marna ma rabin inaan mas-uuliyiinta iyo madaxda iga sarraysa aan maaragtay aan khilaafo laakiin waxay aad ugu qurux badan tahay wux berri iyo saa dambe u natiijadooda soo baxayso waa wax la sugi karayo markaasaa gebagabadii la ogaan doonaa inaynu sanadka inta ka hartay aanu ku soo gebagabayn doonno iyo inay lana dhaafi doonto labadaba waxayaan iyagunbay ka soo bixi doontaa insha allah haddii alla yidhaah kow iyo toban kursi baad laasheen dabcan doodana way ka yimaadeen Eh, waxaad la kulanteen majal fitin eh, kulan baad qaadateen waxaa la isweydiiyey saddex iyo toban kursi oo kale oo marka hore aad gudbiseen sideed uga soo tagteen kuraastaas
wallaahi horta waxaan kuraasta oo le waxbaa laga soo tegey waxbaa lagu- lagu daray Eh, inta oo dhan waa waa kuraas muxuu ahaa loo guda gudbiyey eh, nidaam baa la sameeyey annagu waxaan ahay nidaamkii muxuu ahaa doorashada qabanaya guddigii ugu sarreeya aanu ahayn guddiga doorashooyinka dadban Eh, soomaaliya oo dhan eh, maaragtay meel walba ay wax ka dhacayeen Eh, guddiyada kale marka la sameeyey guddi khilaafaad baa la sameeyey oo ahayd guddigaasi in maaragtay wixii dacwo qaba oo doorashadu marka ay gaadho xeer maaragtay dacwo ah inay u gudbi karaan dacwadooda marka anigu waxaan qabaa taas wixii dacwooyin ku saabsan ama hal ama lalaalin qaar baa international community usoo gudbiyey waa laga wada tashaday kadib haddana waxay u gudbeen meesha la yidhaaho maxay ahayd madasha marka waxaan filayaa waa wax uun weli maaragtay iyagoo oo dhan isu dhan ayaa madasha maaragtay arrimihii la geeyey marka madashu ma aqbashay ma sheegi karno weli waa waxaan sugana waxyaanada ugu dambaysa ka soo baxay inay sidooda loo qaadan doono in la laalayo in kuwa kale lagu soo darayo waa waxyaalaha marka waa waxa ay u taagan tahiin xataa hawlihii aan weli la odhan waa la soo gebagabeeyey in la sii socon doono oo wixii la soo celiyey dee hawl laga hawlgeli doono iyo in halkaa lagu soo afjari doono marka arrintaa hadda maaragtay eh, tiradaa maqan waa wax un ku ku- wax oo dhan bays waxa u ah madasha u ah madashanaad mooddaa inay tahay meeshii waxaan soo kala fardaamanaysa marka oo jeclaan lahaa ilaa beri ilaa saad marmay ugu dambayn in waxaan soo ururin doonaan inaan markaa jawaabihii oo rasmiya ayna halkaa ka wada heli doon haddii alla yidhaah